الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaalayaal waxaan inkaga mahad celinayaa xuduurkan aad iyo aad u quruxda badan oo aad ka soo qayb gasheen mu'tamarkan in sha allahu tacaalaa shiikhii iga horreeyana uu kelimada tayibada uu ka soo jeediyey rag badan oo culimaana iga dambayn doonaan rag badan oo mas-uuliyiinah ama cuqaaliina ay kelimaad ka ohan doonaan walaalayaal kelimada aan jeedinaya in sha allahu tacaalaa waxay ku saabsan tahay dhaqanka islaamku uu noo jideeyey qayb ka mid ah qaybtaas oo ah qayb aad iyo aad muhim u ah oo ummad kasta oo muslima ahi ay u baahan tahay sida annagoo kaleeto qadiyaddaas waxay tahay qofka muslimka ama ummadda muslimiinta ee meel iskugu timid ama aag wada degan waajibkoodu waxaa ka mid ah dadkaa dad iswaafaqsan xagga caqiidada xagga axkaamta fiqiga ah xagga akhlaaqiyaadka inay calaa watira waaxid ay yihiin calaa dariiqin waaxid inay ku sugan yihiin taas waxay u suurtagelinaysaa ummadda dariiqaa marta wixii u suurtagalay nebiyullaahi muxamed sala allahu calayh waalihi wasalam iyo ummaddii dariiqaa isaga ah nebiga ku taageertay waa saxaabatu rasuulillahi ridwaanullahi calayh allah subxaanahu wa tacaala kitaabka qur-aanka wuxuu ku odhanaya waana hada siraatii mustaqiiman faاtabicuuhu walaa tatabicuu subul fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun allah subxaanahu wa tacaala ummadda muslimiinta ee nebigu markaa uu ugu horeeyo ayaa allah wuxuu amrayaa waana haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuhu islaamku dariiqa uu ugu baaqayo oo nebigu ku baaqaya sala allahu calayh waali wasalam waa dariiq mustaqiima waa waddo toosan oo bilowgeedu uu yahay nebiga allah oo la rumeeyo nebigana risaaladiisa la rumeeyo itibaac kulli ah wax allaaliya wixii nebigu sameeyana wixii asaga khasaaistiisa aan ahayn in nebiga lagu raacay sala allahu calayhi waali wasalam waddadaa bidaayadeedu waa halkaa nihaayada iyo meeshay ku dhammaanaysana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa iyo qofka dariiqaa maro oo ilaahay kula kulma inuu ahlo jan inuu ahlo jan inuu ahlo janno yahay nebigu isla allah subxaanahu wa tacaala isla markaa wuxuu ka digay tafaruqa yacni waxa weye islaamka oo la qabsado oo waddadaa la qaado toobiyaha ah waxa weye waa ijtimaacii iyo itifaaqii taas ayaana dadka taladoodu ku midoobi kartaa tayadooduna ay ku soo bixi kartaa taa waxaa weydaarsan midda allah uu ka digayo fii hadihi alaaya allah wuxuu leeyahy walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun waddadaa mustaqiimka ah ee toosan ee bidaayadeedu ay tahay ilaah iyo rasuulkiisa oo la rumeeyo oo kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmo nihaayaduna ay tahay dukhuululjanna waxaa weyda weydaarsan oo dhinaca bidix iyo dhinaca midigba uga baxaya waddooyin nebigu sidaa sala allahu calayhi waali wasalam sidaa u xariiqay oo uu yidhi waddo kastaba shaydaan baa taagan ibliis baa taagan iyo ilmihiisii oo dadka u gacan haadinaya oo odhanaya waddadaa dheer waxa weeyaan waddooyinkan ka sokeeya ayaad khayrkii ka helaysaa ee waddooyinkan ku soo weeco waddo kasta marka shaydaan baa taagan shaydaankaa marka nebigu wuxuu yidhi qofkii ajiiba jahanna buu geynaya waa midda allah uu leeyahay walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun aayadda dhan kale haddaan u dhigno yani aayaddu waxay ka hadlaysaa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar haddii dhan kale loo dhigo aayaddu waxay ka hadlaysaa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar yani alamru bilmacruuf maxaa ugu horeeya wanaagoo dadka la faro yani itbaatu tawxiid allah subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa in la sugo nebigana itibaac loo sugo sala allahu calayhi waalihi wasalam taa ayaa macruufka ugu weyn waxaa ka mid a macruufkii salaaddii soomkii xajkii zakadii sadaqaadkii kullu daalika waa macruuf kullu lmacruuf marka lasu keeno kelimatu tawxiid baa hormood u ah wax allaale iyo wixii intaa ka soo horjeedana waa inkaarulmunkar inkaarulmunkarkana maxaa ka mid ah walaa tafaraq allah markuu leeyahay walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun aayad kaleta allah waxau ku oranayaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha kadalika yubayinu allahu lakum aayaatih aayaddani aayaddii horeeto aan soo dhaafnay ku micno tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waali wasalam waa xablullah asaga inaan qabsanno ku dhaqanno oo aan diinteennii asalkeeda iyo farceedu uu noqdo kitaabka iyo sunnada wax allaaliya wixii xeerbeegah ama xukuumada ay samaysato oo shareecada khilaafaya qofka muslimka inuu iskaga fogaado allah wuxuu leeyahy walaa tafaraquu isla markaa waxa weeyaan ha iskhilaaffinina lianna waxa weye ummadda muslimiintu sabab ay isku khilaafaan oo ay cudurdaar ku helayaan oo ay dad ku qancin karaan ama naftooda ay ku qancin karaan maba jiraba maxaa yeelay nebiyullaahi moxamed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkay sunnada noogu soo dhiibay nebiguna wuxuu noogu baaqayaa allah waxdahu inaan caabudno nebiga aan raacaynana waa nebiyullaahi moxamed shiikha adiga mashaayikhda ku ah itibaac kuguma leh hooyihii aabbe itibaac kuguma leh cidda raacitaanka mudlaqa kugu leh waa nebiyullaahi moxamed keligii weeyaan maadaama allah aan caabudayna keligii uu yahay rasuulka aan rumaynayna nebiyullaahi moxamed keligii uu yahay kitaabka loo soo diray oo nebiyullaahi moxamed loo waxyoodana waa kitaabka musxafka waa keligii kacbada aan u tuganaynana waa middaa waxa weye maka ku taalo wey meel kale aan ku oolin idan marka waxaa meesha ka soo baxaya wax cudurdaara qofka muslimka ay u heli maayo inaanu iskhilaafno ma la helayo qof qof ku qancin karaana ma jiro yacni waxa wey anigu ururkaas baan sameeyey ururkaas baa muqadas ee soo gal yacni qof ku qancin karaa ma u jiro waxay noqonaysaa mukhaalafa likitaab illaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayh waali waslm walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana aayadda qeybteeda dambeeto cibraa ku sugan liman yactabir allah wuxuu leeyahay dadkii qur-aanka ku soo degay oo saxaabada rasuulku ay ugu horreeyaan ayaa waxaa la odhanayaa bal dib u xusuusta nicmada maanta ilaahay iniin galay iyo galladda ilaahay iniin sameeyey oo ah inaad maaragtay la kulanteen nebiyullaahi moxamed oo waxyigii lagu soo dejiyo nebigii aad rumayseen ilaahay aad rumayseen waa nicmo ilahay iniin keenan weeye waa nicmo walaalaysay dadkii colaadda gaamurtay ay u dhexaysay sida awsii khasiraj oo kaleeto wadkuruu nicmatallaahi calaykum nicmadaa halka ilaahay aayadda ku sheegay waa nicmatulislaam oo dadkii ay ku walaaloobeen oo wax walba ay isku qureen oo gaartay ninkii ansaariga ahaa ee magaalada madiine loogu tegey inuu ninka muhaajiriga uu yidhahdo labada xaas baan leeyahay middaa rati dooro middaa rartaan kuu furayaaye yacni islaamka halkaa gaaray yacni waxa weye waa nicmo ka maqnayd dadkii nebiyullaahi moxamed laga soo dhex saaray wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum xilligii horeeta qabla nusuuli qabla nusuuli waxyi waxaad ahaydeen colaad baa inii dhexaysay laakiin colaadtii maxaa suuliyey islaamkaa suuliyey wa kuntum calaa shafa xufrati min annaari faanqadakum minha aayadda taswiirkay bixinaysa marka la eego wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha haadaan bay ummadda sakarka ka saarnayd haadaantaasu maxay tahay gaalnimadii weeye hadday gaalnimada ku dhiman lahaayeen haadaantaasay ka dhici lahayen jahanabay ku waari lahaayeen taa marka waxaa allah waxa uu leeyahay waa nicmo qofka caaqilkaahi mudan mar kastaba inuu xusuusnaado oo ilaahay subxaanahu wa tacala u mahad celiyo kuwa maanta gaalada ah ee ama qaarkood gaalnimada ay ku dhinteen ama gaalnimadiiba ku faanaya yaa annagu isku mid baa nahay sagaal bilood iyo sagaal bilood bay kuwada dhasheen laakiin dad badan oo muslimiinta ka mid ihi waxay ku tamaninayeen ilaahu yaa waddanka gaalada nageeya mar yaa nageeya nicmada aanu haysanno gaala ma haysato dadkii soo arkay gaaladana maanta way garanayaan islaamkuna ilaahay hadda ka hor buu noo sharaxay marka waxa weye nicmo qofka muslimka qofka bani aadamka loogu nicmeeyo nicmada ugu weyn waa midda ilaahay uu leeyahay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum gaaladu ma gaarayeen xadaaro kastoo ay gaareen aqoon kastoo ay gaareen yacni dhaqaalo kastoo ay kasbadeen ma gaarsiisan yahay ninka taajirka ah oo gaalka ah inuu yidhaahdo ninka saaxiibkiisa inuu yidhaahdo labada xaas baan qabaay mid ka dooro abadan abadan bal waxa weye ku tujaarta caalamka ugu weyn oo ama yahuudda ha noqoto ama nasaarada ha noqoto haddii xisaabta wax yar ka khaldanto waxaa laga yaaba inuu isdilaba oo intixaar uu sameeyo wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum marka walaalayaal waxa weeye shayga dadka muslimiinta walaalaynaya waa kitaabka iyo sunnada in inta la barto lagu dhaqmo dadkii hore wixii walaaleeyey ayaa dadkaana maanta walaalaynaya aayad kalete allah subxaana wa tacaala waxa uu ku odhanayaa wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaha warasuuluhu an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim suurtagal maahan wax looga fadhiyana ma ahan ninka muslimka ah iyo gabadha muslimadda ah yacni xukumkii allah iyo rasuulkiisa lagu soo dejiyey ilaahay rasuulkiisa ilaahay rasuulkiisa uu ku soo dejiyey kitaabka iyo sunnadii inay inta ka bayraan wax kaleeta ay ku doorbidaan wax looga fadhiya maahan yacni waa suurtagal dadka gaalada in lagu arko waana wax waaqaca weeye laakiin qof muslima oo islaam sheeganaya intuu ka tagay kitaabka iyo sunnadii inuu wax kala qaato oo uu yidhahdo maaragtay kitaab alle xogtay ma ogee dantayda anaa og nin baa laga sheegay maarata inta la yidhi nin baa wuxuu ale waxbuu kusoo hoyday nin oday buu kusoo hoyday markaasuu wuxuu arkay laba wiil oo isla eg oo midna uu leeyahay laba wiil oo isla eg oo ayagii walaalow isle ayagii waxay walaalow iyo walaalow bay isleeyihiin midkood waxa weeyaan ninkanbu wuxuu ku leeyahay walaalow midna aabbuu ku leeyahay wadaadkii marka wuu yaabay nin wadaadoo faqiihu ahaa wuxuu war labadaan inan oo markii ayagu dhexdooda ay sheekaysanayeen walaalow walaalow isku leh oo adigu mid ka mid a aada leedahay walaalow kan kalena aabba kugu leeyahay maxay tahay macnaheedu wuxuu yidhi anaa kuu sheegaya aabbahay kan wuxuu yidhi aabbahay baa hooyadii ka dhintay hooyadiina inaad dumaalay kan bay i dhashay war waa xaaraam adeer wixii kitaab ilahay xogtii ma oga kitaab alle aniga xogtii xaal uma hayo waxa weye dad badan oo soomaalida ah jahliga ay islaamkii u abtirsanayeen inay ka jaahiliyiin halkaasay u taagan tahay dadka marka walaalayaal waxa walaalaynaya waa islaamka ummaddii horeeto waa ummatu muxamed waxaan ogsoonnahay nebiga sala allahu alay waslm xadiis saxiix ayaa wuxuu ku soo arooray ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bi aakhariin ummaddan allah subxaanahu wa tacaalaa dadkii kitaabka qabsada sidii saxaabadii rasuulka iyo dadkii dariiqaa qaaday marfuucin ba alla ka dhigay yacni khilaala alaatiin sana ayay saxaabadii nebiga la kulmay sala allahu calayh waali wasalam oo risaaladii baahiyey ayay dowlatu faris oo dhan ay qabsadeen gebigeeda dhanba ilaa iyo kaabuul waa caasimatu waxa weye afghanistan saxaabadaa qabsatay ilaa bilaadu sindi yani bilaad waxa weye bilaad ilhindi oo dhan saxaabadii baa qabsaday yacni waxa weeyaan dadkii marka waxa weeyaan baraaraha gaareen maxay ku gaareen waxay ku gaareen dariiqii ilaahay u jideeyey ayay ka din yeesheen cid kasta oo dariiqaa martana waxa weye nicmadaas ayay gaaraysaa waa midda uu leeyahay imaamu maalik sheikh la yidhaahdo oo culimmada waaweyn oo ka mida maarata imaamu shaafici mashayikhdiisi ka mid ahaa ayaa hadal aad iyo aad u qiimo badan yidhi wuxuu yihi walan yuslixa aakhira haadihi اlumma ilaa ma aslaxa awalaha ummaddan qaybteeda dambeeto waxay ku hagaagaysaa qaybta horete waxay ku hagaagtay dadyowgii horeeto oo nebiga la kulma maxay ku hagaageen waa atamasuku bikitaabi illaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam cid allaale iyo ciddii dariiqa ka baydhana waa midda uu leeyahay wayadacu biha akhriin nebigu uu leeyahay yacni waxuu dadna ilahay dhulku dhigaya cid allaale iyo ciddii kitaabka iyo sunnada ka baydha waxa weeyaan dulli bay ku noqonaya nebiguna waa uu sheegay qof kasta oo amarka nebiga khilaafa inuu dulli ku baaqi noqonayo kaina mankaan qur-aankuna ilaahay subxaanahu wa tacala waa uu ku tilmaamay oo allah waa ka ohanaya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim yacni ha ka digtoonaadeen kuwa rasuulka yacni waxa weeyaan raadkiisa ka weecanaya oo dariiqiisa dariiq ahnayn ka din yeelanaya allah subxaanahu wa tacaala zayqu lqalbi inuu ku sameeyo an tusiibahum fitna waxa weeyaan qofka inuu gaalnimo ku dhinto oo waxa weeyaan zayq ilaahay uu ku rido qalbigiisa xaqa uu ka weeciyo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aad iyo aad u xanuun badan uu haleelo oo adduunka lagu dilo ama aakhire cadaabkeediiba lagu daraba marka walaalayaal waxa weeye kitaabka iyo sunnadu annaka u baahna iyaguna ma baahna haddaannu ku dhaqanno nicmadii dadyowgii naga horreeyey ay gaareen adduun iyo aakhiraba ayaanu gaaraynaa waa ka ilaa nebigu waa ka odhanaya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wainama ana qaasimun wallahu yucti yacni waxa weeye wanaagga dhammaantiis adduun iyo aakhiro qofkii khayr doonaya waa inuu diinta waxun waa inuu ka bartaa qofku hadduusan diinta baran wax khayra arki maayo addunya akhira midnaba binasi hada alxadiid man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ijtimaaceenna iyo walaalnimadeennu waxa ihbaatin karo sugi kara waa inaan kitaabka iyo sunnada isku walaalsanno laakiin haddii aan dhahno isku reer baanu nahay haddii aanu dhahno reerkalkacyood baanu isla nahay haddii la yidhaahdo gobollada dhexaanu nahay haddii la yidhahdo soomaali baan isla nahay kullu daalika ijtimaaca iyo ulfada iyo dadku inay walaaloobaan ma keenayo waxa walaalnimada keenayaa waxa weeyaan kitaabka ilaahay noogu talagala nolosheenna adduun iyo nolosheenna aakhira inaanu ku hagaajinno iyo sunnada nebiga taa ayaa walaalnimadii keenaysa maantana waanu arkaynaa nin baa laga sheegay ninba camiha waxaa li wuxuu arkay nin saaxiibkiisa oo waxa weeyaan dhuun yeerinaya oo dhimanaya markaasuu yidhi war laa ilaha illa allahu dheh adeer wuxuu ishidaa ka aragta maanta ishaas soomaali waxaa ka keenay oo loo kala tegey oo loo kala fogaaday dad badan waxay yidhaahdaan dadka caqli dadku caqligii bay ka tageen laa dadku caqligii kama tegin dadku waa cuqalo dadku majaaniin ma ahan laakiin waxaa laga tegey waa dhaqanka islaamka waxaa laga tegey islaamkii saxiixa ah in lagu dhaqmo oo qofku naftiisa ku dhaqmo waa laga tegay waxu dadku cuquul waa leeyihiin ninka gurigaan dhistay caqligiisu ku keena dadku waa shaqaysanayaan laakiin dadku caqliga kama tegina shareecadii ku dhaqankeedaa laga tegey ilaa shareecada ku dhaqankeeda dadku ay ku noqdaan oo ilaahay ay u toobaad keenaanna dulligaas waa jiraya wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum yacfu can kaiir yacni wax allaale iyo waxa ummadda ku dhaca ama yacni kala qaxitaanka ama islaynta ama isnibcaanta ama kala fogaanshaha waxa weeyaan wuxuu ku imaanayaa wixii annaku aan kasabnay dunuubta aan galnay baa ummaddii gubaysa wax badan oo aan astaahilnana oo ciqaab intaan ka badanna oo aan mudnaynna rabbi baa nooga naxariista wa yacfu can kaiir wixii aanu galnay ilaahay hadduu waxa weeyaan nugu samayn laha waxaba laga yaaba khasfi inaan mudan lahayn oo ilahay dhulka inaala goyn lahaa laakiin waa inaanan cid kale aanan hiifin nafteenna waa inaan hiifnaa waa inaan nafteenna waxa weeyaan aanu tuhunnaa ilaahay waanu u noqonnaa ilaahay markii aan u noqonno allah subxaana wa tacaala cuquubada maantana haysa waa u naga qaadayaa soomaalina maanta foolxumaday marayso waxay maraysaa laba reer markay isdilaan ama laba maamul markay ismaagaan acdaa acdaa illaah yacni gaaladii gaalada ugu xumayd oo africa yahuuddeedii ahaa in ay qaadi ka noqoto arrintii soomaaliya oo la yidhahdo etoobiya etoobiya ayaan iskugu tagin addisababa ha la iskugu tago ayadaan heshiisiinaysay wallahi nase weligeena heshiisiinayn weligeen etoobiyaan heshiin maayo ummadda soomaaliyeed dadku waa inaan rabbi u noqonnaa qabaa'ishu qabiil walba waa inuu dhexdiisa ka heshiiyaa qabiilka kaleeta waa walaalkiis waa inuu waxa weeye la heshiiyaa waa inuu walaalnimadiisa ilaaliyaa waa inuu soo dhoweeyaa haddii dulmi uu tirsanaya dulmiga waa inuu ka daayaa taa ayaa ummaddu waxa weeye barwaaqo iyo baraare ku gaaraysaa ilaa waxa weeyaan barnaamijka yacni ama gobolaysi ha noqdo ama qaab kale loo magacaabo waa tafaruqa ilaahay nooga digay uu ka mid yahay gobolaysiga laftiisu tafaruqaas uu ka mid yahay hadafka gaalada ka dambaysa ay u keentana waa soomaaliya dib inaysan iskugu imaan oo qabiilba qabiil uu naco qudri qudri uu naco kabacdina wadankao dhan iyo dad iyo diinto dhanba etoobiyaanka gacanta loo geliya hada wabilahi tawfiq wasala allahu wasalam calaa moxamed waxaan kusoo gebagabaynayaa mahmaan soomaaliyeed oo odayaashu in badan ay kusoo celceliyaan mahmaadaasu waxay odhanaysaa saddex saddex bay eedaa saddex saddex bay eedaa xeebi waxaa la yidhi waxay eedaa xagaaga badanaa mahmadaas waxaan umayn dhulka xeebaha badda cas oo oo marta xilliga xagaaga kulaylku ka yimaado ayaa laga yaaba mahmaadan inay sameeyeen xeebi waxaa la yidhi waxay eedaa xagaag haddii roobka da xilliga xagaaga kulaylku jiro oo afartanka digri qoraxdu gaarto haddii roobka roobka mihigaanka hadduu ka da-o waxba ka soo bixi maayaan kulaylkaasaa qaaday wixii ka soo baxaana kulaylkaasaa baabi'inaya xaynina waxay eedaa baa la yidhi xaas bay eedaa ninkii tir arya lahaa oo tolkiisa u hodana oo xaaskiina halkaa u yuuraro cayr baa u dambaysa inuu cayroobo xaniinna waxay eedaa xigaalay eedaa waxaan taa kaga jeedaa soomaalida ama hal qoys ha noqdo ama gobol ha noqdo ninba nin intuu leeyahay maaragtay wallaahi ninkii hebel ahaa hadalkii maalinta uu yidhi inaana dib uga samrayn waxa weeyaan xaniin xigaal bay eedaa wey soomaali kulligeed waa wada xigaalo dadka gaar ahaan qaraabada ahina waa kasii xag jireen hadaa wabilahi tawfiiq ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cala nabiyina muxamed